bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal hamiinfayla ka dhawaada warkaan hamiinima idaacadda raadiyo baydhaba qodobada hamiinimada warkaan aysanka dhegi doontay mabaa ku mid ahaa madaxdanka sare ee koonfur galbeed oo kulmo kuwada magaalada muqdisho wasaaradda qorsheynta koonfur galbeed soomaaliya u geeka dhagax dhegtay dhismo cusub cabasho kukooyaha eta kaamamka kayaala duleedka magaalada baydhabo ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo magacaabay agaasimayaal cusub miidka gabaryar oo luwaysanaay maalmaha ayaa geeka laku helay guri kayaala magaalada muqdisho ciidamada sardoonka jubbaland oo bandhigkay meyno laka duugay xaafad ka tirsan magaalada kismaayo xukuumadda oo shaaciday liisaska xubnaha cabashada lakusheeni iyo ee guddiga doorashada agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga xukuumadda federaalk soomaaliya oo qaabili bahda saxaafadda xaafad ka tirsan magaalada beledweyne oo lukubara ka ahaya wafdi ku socda dowladda federaalk oo deeriyey dhuusmareeba madaxweynaha puntland oo tababaran hiray ciidamo cusub akhbaaraadka bannaanka minidumbe baa ku mid ahaa museveni oo laka eedaya inuu saxasuuq adeegsaday ciidamo lakujeeye magaalada soomaaliya iyo jabuuti oo reeka ka tirsanaya ururka t b l f gacanta ingilida etoobiya waa xamiinimaha talaada ee warbaaniya hoyda tataaradanaya kabeeganta kowda beli lihaad ee labada kun labaatiyo kowda taasna bay bahaana qodobada warkaan ahaa ninka door karoona haatan in isdiyaariyayooga oo faahfaahsana xamiin fere dhegeystayaal madaxdan kasa saraytaha ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed yamiba maalmo ugun iyo kulamo iyo kuwadana magaalada muqdisho ee caasimada dalka sida faahfaahinta warkuuninka sii ambaqaada waryaheena cabdirashiid ismaaciil abuukara madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa maanta ka qayb galay kulan qada sharaf ahaa oo uu u sameeyey guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan kaasi oo ay kasoo qayb galeen guddoomiyaashii hore ee baarlamaanka soomaaliya xildhibaanada labada aqal iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada dowladda federaalk soomaaliya ee deegaan doorashadoodu ay tahay guud ahaan koonfur galbeed soomaaliya kulankan ayaa ahaa mid looga hadlayay midnimada iyo wadajirka reer koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo munaasabadaasi enqada sharafta ahayd khudbad dheer ka jeediyey ayaa ka hadlay in dhinacyo badan oo taabanayay danaha reer koonfur galbeed soomaaliya iyo guud ahaan aayaha koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa xildhibaanada een ka soo jeeda deegaanada koonfur galbeed soomaaliya uga mahadceliyey sida ay deegaankooda ay ugu soo shaqeeyeen isagana ay ula soo shaqeeyeen mahadcelinin xiriirkii fiicnaa iyo wada shaqayntii inaan baxo yaan dhibsaday marka hore waxaan ka fikirayay markaad soo noqotay aad samaysay laakiin waxaan go-aansaday hadda inaan inta maqanna aan hawada u mariyo intiinaan joogtana aada iyo aada u mahadsantihiin waktigii fiicnaa oo soo shaqayseen aniga markaan xildhibaanka ahaa oo stateka joogay aan federaalka joogay iyo markii aan wasiirka ahaa sida iila shaqayseen waa ku mahadsantihiin hadda labadii sano iyo hoogaagii aan madaxweynaha koonfur galbeed ahaa iyo koonfur galbeedba saa ula shaqayseen waa ku mahadsantihiin adinkana matalaada fiican oo noo samayseen waa ku mahadsantihiin kulankan ayaa ahaa qada sharaf uu u sameeyey guddoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan waxaana kulankaasi ku sugnaa mas-uuliyiin uu ka mid ahaa mas-uuliyiin ay ka mid ahaayeen guddoomiyaashii hore ee baarlamaanka soomaaliya xildhibaanada labada aqal iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada dowladda federaalk soomaaliya kulankan ayaa ahaa midkii labaad oo magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ka dhaca waxaana uu daba socday mid shalay lagu qabtay hoyga guddoomiyihii hore ee baarlamaanka federaalk soomaaliya mudane brofesor jawaari oo isna ka dhacay isla magaalada muqdisho madaxda kasoo jeeda koonfur galbeed soomaaliya ayaa kulamo kala duwan waxay ka wadaan magaalada muqdisho kulamadaasi oo looga hadlayo aayaha koonfur galbeed soomaaliya maadaama ay soo dhowdahay doorashada dowladda federaalk soomaaliya
mahadsaned cabdirashiid ismaaciil abuukara wasaaradda qorsheynta dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed yageeki dhigax dhigdih wado ee dhismo cusub oo markaasi ya ka howlgala doonta wasaaradda sida faahfaahinta warkuninka sii fiiriya wariyaheena maxamed cabdiraxmaan cali waxaa maanta magaalada baydhabo ee caasimada kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed laga dhagax dhigay dhismo ka koobnaan doona shan iyo toban xafiis iyo saddex howl oo ay ku shaqayn doonto wasaaradda qorsheynta maamulka koonfur galbeed soomaaliya mashruuca dhismahan ayaa waxaa si wada jira u dhagax dhigay wasiirka wasaaradda qorsheynta maamulka koonfur galbeed iyo agaasimaha madaxtooyada maamulka koonfur galbeed mashruucan dhisme ayaa waxaa lacagta ku baxaysa bixinaya bangiga adduunka furitaanka mashruucan ayaa waxaa ka hadlay agaasimaha madaxtooyada maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdulaahi cali watiin oo uga mahadceliyey bangiga adduunka dadaalada horumarineed ee uu ka wado deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya xafiis cusub oo la doonto wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wasiirka iyo mudane axmed midow nuunow mashruucaas mayba qeybka mayba mashruuc biuli oo mayba dareemakon in mayba in muddo mayba borsiji mayba hadareeri marka hor may hanbale wasiirka iyo bahdis oo wasaaradda qorsheynta kala shaqeeyaas juhdig iyo dadaalka maybo iyo gilyan in maybo iyo ka qayb qaadan horumarinta ee deegaanka koonfur galbeed soomaaliya iyo lahaanshaha xafiis rasmi ee wasaaradda qorsheynta koonfur galbeed soomaaliya dabcan arag haytan sawirada xafiis maybo eid standard maybo oo unqurux badan dhinaca kale wasiirka wasaaradda qorsheynta maamulka koonfur galbeed soomaaliya axmed madoobe nuunow ayaa isna la hadlay warbaahinta wuxuuna si gaara ugu mahadceliyey madaxweynaha maamulka koonfur galbeed oo bixiyey dhulka lagu dhisi doono dhismahan wasaaradda qorsheynta maamulka koonfur galbeed ay ku shaqayn doonto mustaqbalka dhow waxaana sidoo kale uu wasiirku sheegay in dhismahan uu wasaaradda ka caawin doono shaqadeeda maalinlaha ah shan iyo toban xafiis saddex hoolow shirar ah iyo barxad ka koobnaan doono oona dhismo shub ah dhismahaas oo wax badan ka caawin doona howlaha wasaaradda qorsheynta ee waddo una fududeyn doona madaxda iyo howlwadeennada wasaaradda qorsheynta inay gutaan waajibaadkoodii ay u adeegaan bulshada tan labaad mashruucan biyoole muddo ayuu soo socday waxaa naga kaawaay oo naga caawiyey waalbank ee bangiga adduunka wuxuu soo maray dhowr marxaladood maantana waxaa ilaahay mahadiis inaan joogno marxaladdii ugu muhiimsaneed oo ah in xafiis ama dhismo cusub oo casri ah aan wasaaradda qorsheynta laga hirgeliyo taasoo daba socotay dadaaladii faraha badnaa ee muddadii ay dowladda koonfur galbeed waday uu hogaaminaya madaxweynaha mudane cabdicasiis maxamed laftigaran oo ku aadanaa in la tayeeyo hay-adaha oo dawliga ah mashruucan dhisme ayaa waxa uu qayb ka yahay mashruuca biyoley ee lagu horumarinayo deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya mahadsanid maxamed cabdiraxmaan cali kaamamka yaala duleedka magaalada baydhabo yamib ayaa ku yeerxaya cabashaha oo markaasi oo ku muujahan hay-adaha ka howlgala deegaanada maamulka koonfur galbeed sida isfaahfaahinta warkuuninka sii fiiriya waryahena cabdulaahi salaad aadan in ku badan afar boqol siyeetii toddoba kaamo knool dad dan yareehye weliba ha saamaystay abaarihii kudhihii sanadkan iyo sanadihowna ha ku gudubni sideeda gobol ee koonfur galbeed soomaaliya baay bokool iyo shabeellada hoose iyadoona hadda daruufo nololeed oo eedan adag ka haysata magaalada baydhaba iyadoona yoon haysan walyo ka maarayaan nololii oo dhaxalsiidi iniyo ha ku gahan deegaanadiyo dadka qaar oo kumida barakacayaalka waliba deegaanadiyo hankubarakacina xaalado amni dara sidiioo niin sheegeen qaar kumida horjoogyaalka kaamamka kayaala baydhabo oona la sheekaysane baydhabo oo kumida degmooyinka koonfur galbeed soomaaliya iyo sanadihii un hadhaafni weliba ee martigeliday kumanaan barakacayaa leh oo xaalado adag ha ka qabsatay deegaanadiyo barakacyaasha haddi ka nool magaalada baydhaba waliba la daala dhaaxaena daruufo adag daruufahaasi oyo kumidayin cunni la-aan biilaan iyo caafimaad dara raadiyo baydhabo oo muhiimad gaara siyow tebinta wararkaiyo sheekooyinka dadka barakacyaalka ee geeg waliba uusan kuur galay qaar kumida kaamamka kayaalantan dhexayta al ahmaar iyo duleedka ceelboorka ee baydhaba qaar kumida horjoogyaalka kaamamkeenii la hadalay markii una deerni kaamamsho walibana inayn sheegana inay xilligan yon haysan wal nolol eh qaar kumida horjoogyaalka kaamamka iyo waliba heedaha deeqbixiyaasha qaarshayo ka dhalaylayana inay gargaarayo han la deerni kaamamsho maamulka gobolka kan degmada iyo gudoomiyaha komishanka barakacyaasha iyo ku codsada in sida kadhaqsiha badan lahan ku jawaaba baahidiyo oo lahla deera gargaar deg deg e jidka mahaysan hunguriga mahaysan ma arne goob caafimaad mahaysan m c s mahaysan isgool mahaysan ma arne dowladda koonfur galbeed may ku odsadaan ini ma arne barakacayaashaas soo nagan alamaar ilaa ma arne eelboorka dhex jar ma arne ini walna niin qobana jidka in la hayna ma arne baadka in la hayna suulsaarka in la hayna nana hilmaamyaasiin sheegan ma arne nololle mahaysan jidka mahaysan balaamayti oogu foolata meel un in la bahaana male ilaa soona ma arne isbitaalwiine hamiinka liin dareero korna dhibaatooyin ani hayta dowladda koonfur galbeed eed iyo eed aniin hilmaanti anina ogaato fadaan mayba gobolkan ku jare aragda in sheegada kolley horta lamba meelo kaamka oo ley lamba kaamka magaajo ley madeeta kaamta magaajo oo la sheega ler badan aada fadan muku deyran qorleysku la sheegan may le raay baahdayna tooleysketa hoolwadaag laantan hoolwadaag awla boorkiyo ala ahmaaran dhahayta eedi eed yallin hilmaan bulshada ka nool haan aragda in shee reerikaadiyow ka nool haan kaleed madi ku badan yihiin ama ku yar eed iyo eeda may le raay gobolkaasay dhibaatan yihiin ku jarta jitumada kumade waljeewka oo wala la dhunjeew iyo wala kale baragda insheegada la kadari insheegada dhibaatad wala kale dhahootiya kale fadaayana fadaanun kayrool wadaagana wala dhahootiya kale fadaayan ya fadaan may leerahay insheeg dadkaan hata aragday warkay deyri fadaw may kumad aha godoomiyaaga oo may leerahay insheeg degmada biikolo teegaab arab may leerahay taliya saldhiga mukhtaar dugdow mas-uuliintaasa kumad ee dadkuuna may leerahay geeka warkaan deyri fadaayan eed eed ya may leerahay dadkii maamulkaay oo sharafta badanaay yanin hilmaame una hata maylerhay madi amaangloji maayan gadoomiyaha degmadu wali ka ogahay lan cadaalad ah mas-uuliyaddiis og mas-uuliyadda ilaahay imay waahan dadalka la xisaabtamee kullukum raacin wa kullukum mas-uulin can raaciyati haddii xaafado ay kaleed labaatan jid soddon jid insuubsanyin holwadaan xaafadan inta dhoon baaxadii aysan dadka dareertan intan mayla raaysan barakacyaal ee degan ilinha ka aragdan hal jid cadda geeka qofkii xanuunsan balaamayti fooladaas meelan marsiya un la hayna hataa dadkalan foolan fafaagay bershaw fafaaganaha maqam caqabadaasu yana haysata cabdulaahi xidig raadiyo baydhaba magaalada baydhaba mahsanid cabdulaahi israada ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble iyo maybawus agaasimayaal cusuban magacaabay wasaaradda gaashaandhig iyo wasaaradda caafimaadka wareegtada uu saxasaarayey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble iyo mayba agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga lanka magacaabay xasan maxamed saciid samatar meele agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada la magacaabay cabdinaasir mukhtaar ibraahim ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble iyo mayba madaxda la magacaabiso faray inayo si hufan iyo ungudadan waajibaadka lan egmadi faahfaahino dheeraad ayaa lagu helahayay miid gabaryarah oo lamadii maalin oo lahadhaafaya iyo baada goobayaanka kuudshe taas oo yaala ka dhex helay guryaha iyo deganayti oo kayaala xaafada kaawagoda ee degmada dharkel ee gobolka banaadir gabartan oo laka magacaabo jiray nafisa cumar nafisa cumar geele iyo maybaaha miidshe laku dhex helay digsi wiin oo nooca raashinka laka kariyawe waana laka dhex gari waana mayba jirshaya ku muuqatay jir dilin jaysidi iyo gacamooshe oo laka hiri nafisa cumar iyo maybaa la waayay maalintii ahadahaytiyeeda oona lamadii maalin laha dhaafay iyo baafi ayan goosje waarmabaa laku dhex helay guriga iyo deganayti oo kayaala kaawagoday kureed markii guriga laku dareemi ur oo sidaasayna laka helaya miidshe oo digsi ka dhex jira ciidamo ka tirsan haan booliiska dowladda federaalk soomaaliya iyo seedan guriga laku helay miidka islamarkaasna iyo miilas ku qaadeen miidka waarmaba baarisiya hadda ku socota hilagon sida usandhiiyo dilkalin jaysidii nafisa cumar geele oo da-adii aan dhexayti toban ilaa tom iyo laba sano jara wararka yamiba antaasi oo kasii darahan in qoyska marxuumad nafisa useeyo guriga sida deganayeen dad fara badan iyadoona dhacdadun linghiri dad ka dhow todoba qof oo kumid ee dadkii ka sugnayay guriga dadka deegaanka ee xaafada kaawagoday ee degmada dharkeele ee gobolka banaadir yamiba siiweyngeekii uun hadal hayana dhacdadun oo xanuunka badan waarmaba qoyska iyo ehelada marxuumadah iyo arintunya ka dhagatay toofajac iyo layaab le ciidanka hay-adda nabad sugid iyo sirdoonka dowlad goboleedka jubbaland iyo miina nooca dhulka lakaduugow ee hakusaari xaafad ka tirsan magaalada kismaayo ee caasimada kumeeldeerkan ee maamulka jubbaland qoraalaha usaha taliska niisa ee jubbaland usaha lahagyalaka sheegay ee miynada dhulka laka doogay xaafada farjano waaxda kuubo ee kismaayo islamarkaasna sheegay in la fadaay in laka dhibaateeya shacabka magaaladaas sidoo kale saraakiil hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka yab tilmaamay in laka guulaysaday in miynada laha laku horseeda iyadoona walyeela in jeysana dadka shacabka waana lawaana laku saari meeli laka duugay ciidamada hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka jubbaland iyo gacanta ka dhaki miynada iyo fadaayeen al-shabaab inayo ka dhibaateeyaan dadka shacabka ah oo ka nool magaalada kismaayo yeelaka erig walaalka hakubay taleeskanaysa ee jubbaland tumi lamadii bilihii hadhaafani ee meeyi iyo hayti markii sidan oo kale ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka jubbaland iyo bandhiga miina iyo sheegeen in al-shabaab iyo hakihireen baawar usulahaya qof shacab ee ku nool magaalada kismaayo guddiga ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ansaari xaqiijinta xubnaha cabashada iyo ku qaban guddiyada doorashooyinka iyo bandhigeen magacyada xubnaha iyo cabashada iyo ku muujiyeen midowda musharaxiinta gudoomiyaha guddiga waana ee wasiirka walbarashada iyo tacliinta sare ee injineer cabdulaahi abuukar xaaji yamibase sheegay in guddiga usashaqo bilaabeen waana la kulameen dhammaan dhinacyada siyaasadda ooyo gudbiyeen xubnaha ka jara guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed ooyo cabashada iyo ku muujiyeen mucaaradka afhayeenka guddiga ra-iisul wasaaraha xukuumadda usan magacaawey hubinta hubinta xubnaha cabashada lakukaba waana ee wasiir ku-xigeenka warfaafinta cabdiraxmaan yuusuf alcadaala yamiba us sheegay iniyo deereen lixda iyo todoba xubnaad agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabdicasiis ibraahim aadan iyo geeka furiye kulan hordhacan ah wasaaradda oo la weeldhatay qeybaha shal duwan ee saxaafadda dalka oo yaha bandhikaasi sidoo kalena iyo fahan buuho ku siyaasi sida shaqeeya saxabka online-ka ee diiwaangelinta shirkadaha bixinta leysimada ganacsiga soomaaliya oo dhowaan daafuro doonta wasaaradda ujeedka kulanka yahay sidii saxaafadda dalkaya qiibanku naqda lahayd in bulshada la fahansiiyey sidahiyo in shaqeeyasa barnaamijkan maadaamaya udubdhaxaad iyo horumarinta dowladnimada iyo sidii bulshadaiyo landeersi lahayo hog iyo warbixino dhammaystirana wararka laku helahayo gobolka hiiraan yamibayo sheegahayna in shalay iyo geekaba iyo jaraan qoysas kubaraka iyo xaafadka tirsan magaalada beledweyne iyo tuulooyin kale hooskoyo kureed markii iyo habixeen warar sheega iniyo burbureen wadahadalo andhexeeya lama beelood oo dhowaana aagaasi ay ka dagaalamay guddi wasiire heer federaal iyo dhowaanseedii beledweynaha maalmoogilaha dhaafayna garwadeen ku haayay shirka laka heliisyaaye odayaalka beelaha dagaalami wasiiradaas oo isu ku mid ahay wasiirka wasiir dowlaha cadaalada ee dowladda federaalk xildhibaan yuusuf xuseena gamadiida warmaba use sheegay in barakaca dadka koyti kureed markii suuqa la geliyay in wadahadaladii iyo burbureen waana la dagaalami doonaa wafduus hogaamiyay wasiirka wasaaradda howlaha guud ee xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed aadan macalin iyo geeka deeriye magaalada dhuusmareeb ee caasimadda maamulka galmudug wafdugun yo qiibku haayeen xubno ka tirsan wasaaradda howlaha guud ee xukuumadda yamibay garoonka diyaaradaha ka dhawaayay gudoomiyaha dhuusmareeb iyo mas-uuliyiin kale ku midayin galmudug ujeedka wasiir maxamed aadan macalin yamiba wafdiga la socda yamiba usayaa dhigahdhiga wadada laasi magaalooyinka dhuusmareeb iyo gaalkacya taasoo anfududaya in isdareerowka dadka iyo baawurta wasiirka wasaaradda howlaha guud ee xukuumadda federaalk soomaaliya mabuse sheegay in dhismaha wadada xiriiryaasa lamada magaalo iyo eyen to muhiiminga islamarkaasna in isdareerowka dadka iyo baawarta iyo ganacsiga magaalada dhuusmareebe ee caasimada maamulka galmudug iyomayba maalmo ku hore deeray wafdi ku socday dowladda gaar ahaan wasaaradda caafimaadka waanamaba wafdigaas ay kormeerayo kaseedan xarumaha caafimaadka kiyaala galmuduga madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland saciid cabdulaahi deni iyo geeka tababaran hiriid cutubyo ka tirsan ciidanka booliiska puntland oo ku galan jibiyey dugsiga tababarka ciidamada ee hargoble madaxweyne deni iyo miba khudbad ku jeediyey munaasabadda waanamiba u saxanbalya andaray ciidamada geeka tababarka langhiri haanaasoo muddooyinkii kada dambeeye la siiyaaye tababar iyo ka kaadayan hargoble madaxweynaha yamiba uusan rajeeyay ciidamada inay ku shaqeey doonaan horumarka iyo xasiloonida iyo amniga dalka waana miba uusan mahanagay saraakiil ciidan oo tababarka siiday ciidanka cusub ee booliska puntland dowladnimada saldhisha waa ciidan waana miba muhiim ah inay ini una noolaana haasadaha iyo u noolin bulshada caalamka ee ka nool dhisaday dowladda leh ciidan difaaca u awooda dadka dalsha iyo dadshaba waana muhiim inay una sidaas oo kale u noolaan iyo eri madaxweynaha ee puntland munaasabada oo ku dhiiday magaalada gardha iyo ku qeybgalay guddiga riidan dhisowka ciidamada puntland taliyaha ciidamada booliiska qayb ku mid ah golaha wasiirada maamulka gobolka kan degmada iyo mas-uuliyiin kale ka tirsan maamulka dowlad goboleedka puntland meel dhegeystayaal warkaasin kula daratamoba idaacadda raadiyo baydhabo ee magaalada baydhabo tana khabaaraadka banaanka warbixin b b c da ee qortiiyo dadrayid ah lakaleeye magaalada kambala ee caasimada dalka uganda xilligay dalkaasi ay ku socdeen ololaha doorashada yamaybaa ku hadlay hoona mid mikendeye ee ku mid ah siyaasiyiinta mucaaradka uganda hadal qoraal ee bartiis twitterka usahadhakee mas-uulka yamibase kul usan ka cambaareeyay falkii lagaleey dadadka rayidka haye oo badan ay taageerayaasha mucaaradka waanamiba suuqa uskee xasuuqase usakaeeday ciidama ka tirsan uganda oo laku qaaday dalka soomaaliya xilligii ololaha doorashada uganda sidoo kale mikende yamiba uuse sheegay in ciidanka xasuuqu jeysaday uusa magaalada muqdisho ku qaaday madaxweynaha dalka uganda yuweri museveni oon adeegsadee usoona falkaasi usa ka tilmaamay kolwaluku argagax geliyaye dadka ugandeeska e dhinaca kale madaxweynaha uganda yuweri museveni oo la hadlayay siyaasiga mucaaradka bamwine yamiba uusoona kafaanay in usahaysada ciidamo kumid ah ciidamo kukooye magaalada muqdisho oo kambaalo la jeeyay xilligiiyo socdanka ololaha doorashada dalkaasa madaxweynaha dalka uganda yuweri museveni iyo markii lihaad xiriir ee ka guuleysaday madaxtinimada dalkaas waarmaba doorashadii inka dambeyti ee ka guuleysaday bille janaayo sanadkun labada kun labaatan iyo kowda dhinaga kale wararka kukooyaha jabuuti amaba sheegahan in dowladda dalkaasi etoobiya gacan geliiday saddex xubnood oo adis ababaye kadaba roogtee oo ka tirsan ururka dalka laku mamnuuc ee t b lf xubnahan oo niska jari saraakiil ciidan iyo rayid yamibayo laku dejiyey magaalada adis ababa ee caasimada dalka etoobiya dhanka kale arintaasi yamiba xaqiijiday dowladda etoobiya oo sheegtay in rigaasay cadaalada la horsheena doona isla etoobiya dowladda yamiba ayaa xayirtay hantida tumilama taliya oo horeeya on ka tirsanaayan ee militariga dalkaasi ohaanas oyo kabeeri ururka la mamnuucya t b lf guud ahaan dhegeystayaal mayba intaha ka gebagabeynay warkii hamiinimadaysan kuldaratan idaacadda raadiyo baydhaba warka may baastaaray maxamed cabdiraxmaan cali ano maxamed bare hiroole siina dareersiyaay dhanka farsamada mayba in fadhiyay xasan aadan khayr intii oo la qeyb qaadatay warkuna mayba lanaa hamiin fayla dhammaan dhegeystayaal kama baadan rajeenayn iyo farxad iyo reenreen iyo ku waaran hamiin fayla